alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kasiira qaala raximah llahu tacaala kitaabu axkaami lxaj kitaabu bayaani axkaami alxaj xajka axkaamtiisa caddayntii la caddeynaya buu kitaab yahay ay walcumrati weeyi cumraduna waa ku jirtaa oo ku kaaftoomay un sheegista xajka saraabiila taqiikum alxara walbarda iyadoo loo jeedo xarka ama kulaylkun la sheegay oo albardu aan la sheegin waayo wuxuu inoo sheegi doonaa arkaanta cumrada marka cumraduna inay ku jirto kitaabkan taasaa caddaynaysa alxaju iyo alxiju labadaba waa loo akrin karaa xajku wuxuu noqdaa farducayn xajka fardulcaynka ahi waa xajat lislaam qofka muslimkaa hal mar inuu xajiyaa shuruuddiisa marka la helo fardulcayn bay ku tahay fardu kifaayana wuu noqdaa oo litacmiiri اlkacbati kula sana sanad walba muslimiinta in ka midii inay xajiyaan si ay kacbadu u camiranto oo aanay u cadilmin waa arrin markaa fardu kifaaya sunnana wuu noqdaa sida xajka cidda aan qaan gaadhin iyo addoomaha mar walba waa sunni ka xajiye isagoon qaan gaadhin ama addoona marka uu qaan gaadho ka addoonkiina uu xoroobo xajkii faralkaa waa laga rabaa xaaraamna wuu noqdaayo dhibaata inay ka dhalanayso hadday xaqiiqowdo amaba si ay u badato sida haddii baddu ay kacsan tahay oo loo badinayo qofka ku safraa inuu ku qarqoomayo makruuhna wuu noqdaa oo haddii uu ka baqo halaagga ama uu ka shakeeyo makruuh buu noqonaya xajku wuxu uhi wahuwa xajku luqatan ay fii luqati alcarab alqasdu weyi shayga in loo qastiyo meesha loo qastiyaya ha noqoto xaramka ama meel kale ha noqoto luqada carbeed alxaju waa alqasdu oo macnaha uu luqada ku leeyahay baa ka ballaadhan macnaha uu shareecada ku leeyahay sharcan wa fii sharcina qasdulbeyti gurigii in loo qastiyo wey gurigu waa kacbada gurigii alxaraami ee almuxarami ahaa mid la xurumeeyey oo la weyneeyey linnusuki loogu qastiyo in lagu soo cibaadeysto ay liajli lityaani binnusuk si uu qofku u sameeyo cibaadaadka halkaa lagu sameeyo dawaafki iyo arrimaha kale raacaa maca alityaani bihi bilficil markaa xaj goor muu noqonayaa ama marka qasdigaa lala yimaado qura maya qasdigaa marka ficilkiina dee uu raaco oo acmaashii halkaa inuu ku sameeyo qofku u tegayey marka uu sameeyo wa sharaa'iطu wujuubi lxaji buu ihi xajka waajibitaankiisu shuruudaha uu leeyahay sabcatu ashyaa toddoba toddoba shay weeye wa fii bacdi nusakhi kitaabka nuskhadiisa qaarkoodna sabcu khisaalin baa ku qoran toddoba khasladood ama qodob waana isla halkii un marka xajku kolle wuxuu leeyahay maraatib buu leeyahay sharaa'iطu wujuubi alxaj walcumrana way la socotaa siduu markii horeba ugu kaaftoomay xajka sheegistiisa ee cumrada aanu si gaara ugu sheegin ayuu halkanna sidaasoo kale ugu kaaftoomay xajka un shuruudan uu sheegi doonaa shuruud اlxaj weeye shuruud اlcumrana weeye xajka waajibitaankiisa iyo cumrada waajibitaankeeda labadaba shuruud bay u tahay marka xajku dee maraatib buu leeyahay hal martabad oo maraatibta xajka ka mid a oo martabat lwujuub martabadda uu waajibka yahay ayuunbuu shuruuddeedii halan ku sheegay marka waa toddoba buu yidhi toddoba shardi marka waxaa la odhan karaa nusaqa qaarkood marka la eego oo ay ku qoran tahay waa imkaanu lmasiir inuu socdo oo dee xajkii uu gaadhaa inay suurtagal tahay shardigaas uu la socdo sideed bay noqonayaan marka waxaa lagaga jawaabay wujuudu zaadi waaraaxila ayaa mid qura la yskaga dhigay oo laba aan loo kala qaadin saasay toddoba ku noqoto haddii labadaa la kala qaaday ayay sideed noqonaysa sida kutubta ku qoran ee macluumka la yaqaan shuruudu wujuubi alxaj waa khamsa bay yidhahdaan shuruudaha marka la helo qofka xajku uu ku waajibayaa waa shan saasay yidhahdaan shardiga koobaad waa alislaam shardiga labaadna waa albuluuq waa qaangaarhkii shardiga saddexaad waa alcaqlu miirqabkii shardiga afraad waa alxuriya shardiga shanaadna waa alistitaaca waa qofku xajka inuu awoodo wujuudu zaad waraaxila wa amnu طariiq wa imkaanu lmasiir afartaas oo musanifku raximah llahu tacaala azaad waraaxila mid buu iskaga dhigay takhliyatu طariiqna mid labaad buu ka dhigay imkaanu lmasirna mid saddexaad saddexdaasi waxay hoos imanayaan istitaacaday hoos imanayaan marka saddexdan iyo kuwo kaloo aynu sheegi doonaaba shardu shari weeye istitaacaday shari u yihin oo qofku goormuu mustaiic yahay hadduu haysto sahydii gaadiidkii waddadu aamin ay tahay uu ka gaari karo xajkii marka xagga waktiga laga eego waktiga u hadhe uu yahay wakti uu xajka ku gaari karo waxaa kaloo shuruuda istiaacada ka mida ruuxa dumarkaa in ninkeedii ama maxramkeedii uu raaco amaba se addoonkeedii oo a mid hiqa o aamina ama ay la socota bay yidhaahdaan dumar aamina oo laba iyo wixii ka badana oo hadduu xajku faral yahay ayaa dumarkaasi ay anfacayaan haddii laakiin xaj sunna ay tegeyso waa inuu la socdo ninkeedii ama maxramkeedii xaj sunna oo bilaa maxrama lama ogola jamaca dumarkaahi waxay halkii maxramka u geli karaan cinda shaaficiya haddii xajku yahay xajkii faralka ahaa laakiin xajka sunnaha maya waxaa kaloo ka mida shuruuda istiaacada hubuutuhu calى اlmarkuub bilaa darari mashaqati shadiida inuu qofku gaadiidka qaban karo oo gaadiidkii marka la saaro dee dhibaata aanay ka soo gaadhayn hadaanu gaadiidkii qabanaynba oo qof kursi ku fadhiisan karo aanu ahaynba tusaale ahaan ama uu ku fadhiisan karo laakiin dee uu kadeedmayo markaana xajkii inuu tagaa waajibkumaa istiaacadii ma jirto waxaa kaloo shuruuda istiaacada ka mida wujuudu zaadi walmaa wa calafi daabati bilmaxaali alatii yuctaadu xamluhaa minha bihamani ilmithl waxay yidhahdaan sahaydii iyo biyihii iyo gaadiidkan wataa hadduu nool yahay wixii uu cuni lahaa waa in laga helo meelihii loo bartay in laga sahay qaato weliba lagaga heliyo thamanulmithl lacagta waxa weeyaan waktigaas oo kale iyo meeshaas oo kale lagu iibsado waa in lagaga heliyo marka waxaasoo dhami waxay hoos imanayaan shardiga istiaacada juudu zaad waraaxila amnu ariiq imkaanu lmasiir gabadhii inay haysato ciddaa la socota qofkii inuu gaadiidka qaban karo meelaha uu sii marayo ila qofka gaar ahaan markii dee awr iyo dameero iyo fardiyo waxaa la fulayey masaafo dheer bay ahayd oo wakti dheer qaadanaysa oo dee gaadiidkuba qofka aan u wada qaadahayn sahayda lakiin dee iminka saacadaaba lagu tegayaaba hargeysa iyo jidda waa saacateyn diyaaraddu waa laba saacadood qofku uma baahnaba in wax sii cunaba markuu degaabo markiiba wax cunana uu helaya laakiin waktigaasoo kaley ka hadlayaan dee la lugeynayey oo qofku gaadiid dee noolaana watay waa in meelaha uu sii marayo uu ka helayo biyo iyo wuxuu isagu cuni lahaa iyo gaadiidkan wataa wuxuu cuni lahaa iyo thamanulmithl qiimaha shaygaa sida caadigaa la siiyana waa inuu ku helayo marka almuhim musanifku shardigii istiaacada ayaa shuruuddiisii qaar ka mida uu sheegay sharu shari sharu shardiga wixii shardi u ahay isaguna waa maxay waa shardi unde ila shardigii baa la-aantii ansax ahayn alislaamu weeye shardiga koobaad buu yihi la-aantii xajku aanu waajibahayn kaafirka asliga wujuub muaalaba ku waajibi maayo waajibitaan keensada in laga dalboo la ihahdo hadda xaji laakiin aakhiradii xaj la-aanta waa lagu ciqaabaya qofkii muslim ahaan jiray ee ridoobay isaga wuu ku waajibaya waxaa la odhanayaa diinta ku soo noqo oo dib u islaamo xaji baa la odhanaya murtadnimada horteed hadduu mustaiic ahaa markuu murtadkaa hadduu mustaiic ahaa laakiin markanuu islaamka ku soo noqday aanu awoodin xajku uu ku waajibo dumadiisu saaran yihi xaj deynku ah ayuu noqday walbul marka u horeysa ayuu fawran ugu waajibaya istiaaca u helo walbuluuqu qaangaarhkii baa shardiga kii yaraan qaangaari waajib kuma aha haddiise dee la xajisiiye xajkii sunu noqonaya saynu sheegnay ajarna waa lagu qoraya isagii cidda xajisiisayba walcaqlu baa shardiga waajibitaankii samiir qab kii waala kuma waajibayo qof waalan haddii la xajisiiyana xajkiisu sunun buu iska noqonaya xaju sabiy ayuunbuu lamidi faralki kaga dhici maayo walxuriyatu baa shardiga xornimo oo weliba xornimo kaamila si dhamaystira waa inuu xor yahay qofku hadduu addoon yahay ama bar addoon yahay xaji kuma waajibayo dee wuxuu u xidhan yahay sayidkiisii marka sayidkiisii dee in la dhibaabay noqonaysa dira addoonkaaga xaj baa ku waajibe sii daa oo manfacadiisii la seejiyo falaa yajib alxaju xajku ku waajibi maayo buu yihi cala almutasifi qofka ku sifoobay bididi daalika afarta arrimoodoo la sheegay kasoo horjoodkooda kaafirkii asliga ahaa sabigii majnuunkii alcabdu walow mubacdan wujuud zaadi waxaa shardiga qofku inuu haysto sahay inuu haysto macnaa wuxuu sahay ka dhigto usii socod iyo soo socod iyo intuu maqan yahay ku filan hadduu idhahdo ka warram anu dadka xujaajtaan iska raacayaayo iyagaan iska dawarsanaya de horta xajkiisu wuu ansaxaya mar hadduu meeshii tago acmaashi uu sameeyey laakiin waxa uu sameeyey de wax wanaagsan maaha oo xajiyo dadka bari shareecadu may odhan ilahina wuxu uhi watasawadu fa ina khayra zaadi taqwa oo haddaad sahay xajka u qaadato saaidaasi waxay difaac kaaga noqonaysaa dulliga su-aasha iyo baryada wa awciyatuhu wa awciyatihu wujuudu zaadi baa shardiga saahidii qofku inuu haysto wa awciyatihu wujuudu awciyatihi zaadka oo saahida ah weelkeediina waa inuu haysto in ixtaaja ilayha weye waa hadduu u baahdo oo saahida uu sitahay tahay dee sahay weel u baahan ama dee sahaydii uu qaadanayo dee raashinkiiyo wixii uu qaadanayo laakiin haddii uu jidkaa uu sii marayo uu ka helayo dee uu ka iibsanayo waxba weelka markaa loogama baahna wey waqad laa yaxtaaju inaanu u baahan baa dhacda ilayha awciyada weelasha inaanu u baahan maacuunka hadaanu dee saayba qaadanba oo kaan saay qaada waxaa ka mid a isagoo xajiyayo haddana xajka shaqo dhex waday xujaajtu u shaqaynayeyba marka maalin walba wuxuu tabcanaya wax maalmo ku filaanaya kaas dee weel uma baahna ila isagoo xajkii ku guda jira ayuu haddana nolol maalmeedkiisii la soo baxaya wadaalika ka shaksin kaan u baahnay waxaa ka mid a qof qariibin u dhow min maka hadduu maka u dhow yahay oo dee safar wax ka yarba maki ay u jirto duuna marxalateyn waxba uma baahna inuu qaato weel sahay ku gurtiye waxaas wa yushtaradu waxaa kaloo la shardiyaa aydane wujuudulmaayi waxaan o dham istiaacadu may farax ka insaynu sheegnay biyihii in laga helayo fi lmawaadici meelihii almuctaadi ee la caadaystay ee loo bartay xamlulmaayi biyaha qaadashadooda minhaa meeshaa laga qaato weliba bithamani lmithli waa inay biyuhu halkaa ku joogaan lacagta waktigaasoo kale iyo meeshaasoo kale biyaha waxa weeyaan lagu iibiyo hadee munaasibka ku ah hadday thamanulmithli ka qaalisan yihin biyuhu qofku mustaiic noqon maayo wujuudu raaxilati waxaa shuruuddii ka mid ah inuu qofku haysto raaxiladii raaxilada asalaan raaxiladu waa dee neefka geela ah ee gaadiid ahaan loo isticmaalo laakiin hadda gaadiid un baa looga jeedaa geel ha noqdo dameer ha noqdo faras ha noqdo baqal gaadhi tareen diyaarad waxoo dham way soo gelayaan allatii raaxiladaasoo tasluxu lahu isaga ku habboon bishiraa'in waa inuu ku helayo iibsasho mid iibsan kara waa inuu gaadiid ku gaari laha xajka aw istijaarin ama kiro waa inuu ku helayo kiradana waxaa u shardiya inay noqoto ujratulmithl hadday ujratulmithli ka badato nin gaadiid haysta ninkaasi maaha haadaa kaasi idaa kaana shaksu hadduu yahay qofka xajiyayaa beynahu wa beyna maka isaga iyo maka inay u dhaxeeyaan marxalatahan laba maalin socod masaafatu safar iyo fa agtara ka badan sawaaun waxaa isku mida qadara awoodiya cala almashyi lugta am laa mise ma awoodina mar walba raaxila inuu haystaa mar hadday maki masaafatu safar u jirto xajku inuu ku waajibo shardi bay uta fain kaana adduunya beyna wa beyna maka isagiiyo maka inta udhaxaysa duuna marxalatayn laba maalin socod wax ka yar masaafatu safar ka yar wa huwa xaaluhu isaguna qawiy inuu yahay mid xooga oo cala almashi qaadirun cala almashi oo inuu lugeeyo awooda lazimahu lxaju xajku uu ku waajibayaa bilaa raaxilatin isagoon gaadiid ba haysan wa yushtaradu waxaa la shardiyaa kownuu maa shaygii aanshihiisa dukira la sheegay faadilan uu yahay mid dheeraadkaa can deyni deynta lagu leeyay waa inuu dheeraad ka yahay wa can mu'nati man cid masruufkoodna waa inuu dheeraad ka yahay calayhi mu'natuhum isaga masruufkoodu uu ku waajibay muddata dahaabi muddada sii socodkiisa iyo wa iyaabi muddada soo socodkiisa faadila waa inuu dheeraad ka yahay aydan ku noqoshee can maskani hoygiisa hoyga allaa'iqi bihi isaga ku habboone mid u cuntamaa wa can cabdin addoonna waa inuu dheeraad ka yahay addoonkaasi oo yaliiqu bihi oo isaga ku habboon marka halka waa inagii sheegnay waxaynu nidhi wujuudu zaad iyo wujuud lmaa fi mawaadic اmuctaad xamlu lmaa minha kadalika calaf dawaab iyo wujuud raaxila iyo gabadhii cid la socota iyo qofku inuu gaadiidka qabanayo iyo waxaasoo dhan waxaynu nidhi shardiga istiaacada ayay farac ka yihiin oo waa shuruuط lishari اstiaaca istiaacada ayay ayay shardi u yihiin oo qofku mustaiic noqon maayo ilaa waxyaabahaasi la helo maadaama markaa shuruudu shari ay shuruud iska tahay de waxaa shardigii shardi u ahy waa laga maarmaan de oo cibaado la-aanteed waajibi mayso ayuu markaa shuruuddii iskaga darayba musanifku waaye raaxilada haddaba qofka xajiyaya waxay yidhahdeen hadduu yahay qof dumara ama khunha mid labeebo mushkila dhinacna baanu dhicin un ku caddaan raaxiladu waajibitaanka xajka shardi bay u tahay mar haddii qofka xajiya ruux dumaraw yaha ama khunhaw yahi masaafada maki u jirtaa intay doonaysa ha noqoto marxalataan ha noqoto marxalataan in ka yaro masaafatu safar baanayan hadday doonaysa ha noqoto xataa waxa weeyaan haddii dee ay masaafadu aada u yar tahay waayo ruuxa dumarka way ka daciifsan tahay ninka khunhadana alkhunhana waxaa la haleeshiinaya gabadha ila wuxuu dhadig buu iska noqon karaabe waayo waxaa yimi qofka xajiyaya hadduu yahay qof raga isaga tafsiil baa la gelinaya oo haddii maki ay u jirto masaafatu safar marxalataani fa akthar laba maalin socod iyo ka badan xajku inuu ku waajibo waxaa shardi u ah inuu haysto gaadiid gaadiidkaas isagu ha lahaado ha iibsan karayo ha kiraysan karayo siduu ku helayaba mar haddii masaafatu safar ay maka u jirto xataa hadduu lugta awoodayo haddaanu gaadiid haysan xajku waajib kuma aha ha waayo dee lugtu dhibaataa ka dhalan karta lugta kolley mashaqa ayay iska leedahay haddii maki ay u jirto laba maalin socod wax ka yar macanaa masaafatu safar wax ka yar oo nin uu yahay socodkana awoodo dee xooggiisa leh saayidiisana degta iskaga qaadan karaa ama gaadiid saayida u qaado haysta laakiin isaga aan qaadayn xajku waajib buu ku noqonaya aan raaxilo haysanbe lagu iska lugeyn karaa haddaba soo lama odrhan qofku inuu sahay haysto inuu gaadiid haysto waxyaabahaasi ayaa xajka waajibitaankiisa shardi waa soo lama odhan waxyaabahaasi waxaa shardi waa inay dheeraad ka yihiin deynta lagu leeyahy tusaalahaan lacagu gaadiid ku iibsado u haysta ama uu ku kiraysto lacag uu sahay ahaan u qaato wuu haystaa laakiin deyn baa lagu leeyahy oo deynta lagu leeyahy dheeraadkama aha hadday doonaysa deyntu muajilba ha noqoto mid muddaysano waktigeedii aan la gaadhin xoolaanu haystaa mar haddii deynta lagu leeyahy aanay ziyaadiya dheeraad ka ahayn xajku kuma waajibayo hadduu tago dee waa uu xajiyo xajku waa ka ansaxaya lakiin hadda waxaynu ka hadlaynaa waa shuruud wujuubki kuma waajibayo sidaasoo kale waa inay dheeraad ka yihiin dadka masruufkoodu ku waajibay masruufkooda waa inay dheeraad ka yihiin si socod iyo soo socod iyo intuu xaggaa ku manqayaba shareecadu ma taqaano ilaahay baan ayaan idinkaga tegey sida dadka qaarkood o idhaa dacwad baan u baxaynaa ay sameeyaan waa xajkii xajkiiyo dacwada keebaa weyn waa xajkii faralka ahaa ee rukn min arkaan ilislaam ahaa ayaan qofka ku waajibahayn haddaanu haysan wuxuu uga tago dadkii masruufkoodu ku waajibay maxaad wax kala dee umalaynaysa ilaahay subxaana watacaala waa lagaga tegayaayo ammaana looga dhigayaa laakiin allah ad leeda waan kaga tegayaa muxuu ku amray inaana dayicin kafaa bilmari iman an yudayica man yacuul qofka waxaa dembi ugu filan inuu dayico dadka masruufkoodu uu ku waajibay faral adigoo ku saaraabaad dayacaysa markaasaad ilaahay subxaana watacaala aada leedahay waan kaga tegay ilaahay kuma odhan dayaco aniga igaga tag ragga qaarkood baa waxay dhahdaan mar hadduu ilaahay kaga tegay dee muu dayicin wix ilaahay lagaga tegay baa dayacan waa iska falsafad waxaasi nusuusta khilaafsan oo ilaahay subxaana watacaala soo kan le kafaa bilmari iman an yudayica man yacuul mar haddaanad waxba uga tegin dayaca uu xadiisku sheegaya waa kaa haddoo waxba uga tegin inaad ka tagto ama albaabka dushaad kaga sii xidho sida qaarkood oo suufiyadu ay kusii badatay irbadaha suufiyadu ay kusii bateen ay sameeyaan baabku dusha kaga sii xidhaya ilaah adaan kaaga tegin rag baan weydiiyo aan ku urhi adigu ka waran ma odhanaysaa ilaah adaan isku ka haleeyeyo bilaa isticdaad ma iska baxaysaa wuxuu ku leeyay may shardiga jamaacadu waxa weeye qof bilaa sahay inaan raacin oo allahaad reerkaagii ku aamintay maxaad ugu aamin weyday naftaada rag baan ku uri aanu sheekaysanay masaajidka markaad fadhiisataan nin baad suuqa u diristaano cunto idiin soo iibiyo idiin kariyo weelka xalo oo diyaariyo alaabta lafteeda bustayaashii waxaad wadataan halkaa dambaad dhigtaan oo laba nin baa gaar ka haya xataa iyagoo salaada ku jira intaa miyaad ilahay ilaahay aad reerka ku aaminteen intaa miyaad ku aamini weyda ma way qosqosleen rag fiican bay ahayeeno qosol bay igu jawaabeen ila wixii waa iska hor imanaya moogta ayib wafaadilan aydan can maskani laayiq bih guriga isaga ku habboonna waxaas waa inay dheeraadkeenu qofka la odhan maayo gurigii isaga marka hayntiisa laga ku habboonaa inaad iibisabaa waajibkuwaad ku xajida la odhan maayo laakiin gurigu hadduu yahay guri isaga ka ballaadhan waa nin tusaale ahaan hayntiisu iska yar tahay markaasaa wuxuu ku jiraa guryaha ay degaan dadka maalqabeenka ah kaasoo kale waxaa la odhanayaa gurigan adiga kuguma habboone yani maaha dee mustawahaagee iibi guri kugu habboonna ka iibso inta kalena ku xaji baa la odhanaya marka xajki dee waajib buu ku noqonaya wa can cabdin yaliiqu bi addoomaba hadda ma hayno innagaaba halis ugu jira in layna addoonsado wa takhliyatu ariiqi ayaa shuruudda wujuuba ka mid a waddadii inay bannaan tahay waddadu ay ka maran tahay wax waxyeeleeya dee oo bahala ama bani aadama wاlmuraadu bالtakhliyati banaanaanta waddada waxaa loola jeedaa huna halkan amnu طariiqi waddadu waa inay aamin tahay danan ay walow danan walow kaana wujuud اlأmni danan amniga iyo nabadgelyada jiristeedu mid la malaynaya baa noqotay an hadday yaqiinta oo la hubo inay waddadu aamin tahay dee khalaas waddadii waa aamin haddii loo badinayana saasoo kale shardigaa waa la helay weyaan macnaheedu marka waa shardigiia amnu ariiq isaguna wuxuu ka mid aha shuruudda istiaacada shardi markaa madax banaan maaha saynu sheegnay waayo amnigu haddaba dadkaa kala duwanoo amniga waxaa laga yaaba waddadu inay si amni u tahay marka dadka qaarkood loo eego qaarkood marka laegana amni aanay ahayn tusaale ahaan reeraa waddada deganoo dadkaay haybsanayaan oo qolamaa tabe odhanayaan qabaaisha qaarkood dadka sheegtay laynayaan kuwa marka loo eega dee waddada aamin maaha qaarkoodna reer hebel baan ha reer hebel soco bay odhanaya way sii daynayaan kaasoo kale de waddada aamin bay u tahy marka waddadu inay dadka oo dhan si isku mida aamin ugu tahay shardi maaha rag dadka qaarkood baa laga baqayaa iyaga oo shuftada waddada joogta iyo xataa bahalaha laftooda aanay kusoo dhacahayn dadka qaarkoodna cid waliba uu soo dhereerinaysa marka amniga marka laga hadlayo inay dadkao dhan aamin u tahay shardi maahee isaga waa inay aamin u tahay oo isagu nabadgelyo waddada u ku mari karo bixasabi maa sidii waa inay aamin u tahay yaliiqu ku habboon bikulli makaanin meel kaste oo nabadgelyada lafteeda ayaa kala sarsarayso oo meelaha qaarkood waxbaa nabadgelyo loo yaqaanaa meelaha qaarkood aan nabadgelyo loo aqoon meelaha qaarkood haddii la arkaba qof dee toorisita ama baaskoolasita ama qorista waxa la odhanaya meesha nabadgeli kama jirto meelaha qaarkoodna iskaba sitaan hadday doonay dadka qaarkood haba tooganayaan waa meeshan waa iska waa aamin baa la leeyahy marka amnigu wax bixasabi ilmakaan meeshaa la joogo wixii amni loo yaqaano wey walamnu tam shardi maaha nabadgelyo dhamaystiran in la helo falow lam yaman falow lam ya'man ishaksu qofku haddaanu ammaan u helahayn calaa nafsihi naftiisa aw maalihi ama xoolihiisa xooluwa kuwe xoolaa sahayda xoolaha kale inuu qaato maba habe meeshiisa hadday aamin ugu helayaan oo waddada aanay amni ugu helayaan waddada aanay amni ku helahayn dee shardi maaha markaa xoolahaasi inay amni helaan iska daa baa la leeyo dee meeshaada kaga tag marka maalkan laga hadlaya waa maalkii sahayda ahaa wey waaye aw budcihi ama cawradiisa waa inaan dee cid fara xumaynaysa waddadii aana joogin lam yajib ma waajibiya caleyh isaga alxaju xaju ku waajibi maayo mar haddanu naftiisa maalka uu sido walow cid kalebaa lahaatee iyo cawradiisa aanu nabadgelyo helaayo wa qowluhu uu yidhi wa imkaanu lmasiir baa shardiga socod inuu suurtoobo nuska qaarkoodna waa imkaanu sayr waana isla mido asayrna waa masderkii masiirkuna waa masderkii miimiga ahaa socod waa inuu suurtoobo haabitun waa mid sugan fii bacdi nusakh bay ku sugantay nuskhooyinka qaarkood bay ku sugantay waxaa looga jeedaa imkaanulmasiirna waa maxay halku joogo iyo xajku halku ku yaallo intay isu jiraan marka la eego waktiga u hadhay xajkii ka hadhay waa inuu yahay wakti uu meesha ku gaarhi karo bilaa mashaqo iyo dee bilaa kulfo uu ku gaarhi karo waayo walmuraadu waxaa loola jeedaa bi hada alimkaani suurtagalnimadan la yidhi waa in socodu halkaa u socda ay suurto gasho waxaa loola jeedaa an yabqaa inuu hadho min azamaani waktigii waa inuu ka hadho bacda wujuudi zaadi sahaydii markuu helay dabadeed iyo waraaxilati gaadiidkii maa wakti waa inuu hadhay yumkinu ay suurtowdo fiihi dhexdiisa asayru socodkii socodkii almachuudu ee loo bartay la isla yaqaanay ila alxaj xajka in loo socdo fain amkana haddii ay uu suurtoobo ilaa anahu hase yeeshee yaxtaaju uu u baahanayo biqaطci marxalatayn laba maalin socod inuu gooyo fii bacdi alayaam maalmaha qaarkood lam yalzamu lxaju xajkii kuma waajibayo lidarari dhibka soo gaadhay awgeed marka waa inuu eeg qofkani markii hore muu haysan sahay ama gaadiid baanu haysan markuu sahaydii iyo gaadiidkii iyo waxaaba helay waktigaa laga bilaabo waa inuu xajkii ka harhsan yahay wakti uu ku gaari karo markuu u socdo sidii caadiga ahaydee loo socon jiray ee aanu dee ishanagoyn gaadiidka uu watana dee naftaanu ka jirin xataa wuxuu leeyahay waktigaa harhsan hadduu ku gaari karo laakiin marka uu ku gaari karo ay tahay markuu dee nafta iska jaro ee meeshii maalin la socon jiray uu gelin socdo meeshii laba maalmood loo socon jiray maalin uu socdo xajku ku waajibi maayo dhibaatada soo gaadhaysa awgeed marka de waa markii la lugeynayey ama gaadiidka nool iyo waxaa la raacayay laakiin saasoo kale dee qofka gaadhi wata waxaa la odhan karaa haddii waktiga hadhay marka la eego sida caadiga muctaadka markuu u socdo aanu gaari karin xaji kuma waajibayo laakiin hadduu dee gaadhigii xawaaro sare ku wado oo naftiisa mahlaka u geliyo u gaari karo iyada lafteeda waxa laleeyahy kuma waajibayo la odhan maayo gaadhiga laba boqol ku wado ama laba boqol iyo siddeetan ku wado xajka ka gaadh waajib buu kugu ya la odhan maayo naftaada mahlaka geli la odhan maayo almuhim markuu sahayda iyo gaadiidka iyo helay laga bilaabo waa in waktigii xajka uu ka harhsan yahay wakti sidii caadiga ahaydee marka nabadda la yahay loo socon jiray hadduu u socdo uu ku gaadhayo imika tusaale ahaan qofkii halkan uu joogaa xajkii waxaa ka hadhay tusaalahaan alwuquuf bicarafa waxaa ka hadhay saacad qofka halkan ka duulaya alwuquuf bicarafa oo saacadi ka harhsan tahay siduu ku gaari karaa ma gaari karo diyaaraddii intuu halan ku sugayo markuu raaco airboodkii intuu ku jirayo saxmadda jidde iyo maka udhaxaysa hadhow maka maruu ka tago siraa carafo qabo inta iyaduna ku qaadanaysa wakti dheer bay ku qaadanaysa maka iyo jidoo quraa dadka xujaaj tahay dee markay saxmaddaas jirto saacado dhan shan saacadood lix saacadood marka qaarkood ay ku qaadata waayo wuxuu hi wa arkaanu lxaji arbacatun arkaanu lxaj baa la kaga hadlaya tiirarka xajka arkaantu dee waa ajzaau lxaj xajka qaybihiisay ka mid yihin xaqiiqada xajka ayay ka mid yihin waa wax xajkiiba ka mid a xajku wuxuu ka koobnaa qaybi xajku ka koobnaa ayuunbaa arkaan la yidhi shuruuduna shuruudulwujuubku dee way ka baxsan tahay xajka waa arrimaha ka baxsan tahay gaadiid iyo sahay iyo waxyaabaha noocaasa sifaadkaa qofku uu leeyahay iyo wuxuu uhi wa arkaanuulxaji tiirarka xajgu arbacatun waa afar marka arkaanta xajka oo waxyaabo xajka ka mida la-aantoodna xajku aanu ansaxayn wax meeshooda buuxin karaana ma jiro hadduu rukunkaa ka tago neef baan qalayaa iyo waxaasi rukunka meeshiisa ma buuxin karaan waa sida arkaanta salaadaba sujuudu sahwi aanay meeshooda u buuxin karin rukunka in laga lala yimaada lagaba maarmaanka wahay axaduhaa buu ihi arkaanta xajka midkood alixraamu weeye waa gudagalka xajkii la gudagalo maca niyati iyadoo niyo markaa gudagalka ay la socoto marka alixraam maca niya xoogee qalbi buu ku sameeyey wuxuu u jeedaa anniyatu maca alixraam in niyadii xajka lala yimaado marka xajka la gudagelayo kadalika cumrada marka la gudagelayo saasuu halkan uga jeeda ay anniyatu bilxaj maca alixraam ay maca adukhuuli fi lxaj marka xajka la gudagelayo waa in niyadii lala yimaado waayo rasulku muxu uhi inama alacmaalu biniyat wa inama likuli imriin ma nawa xaj aanu qofku niyeysan maro waa kan inoo fasira ibnuqaasimo wuxuu uhi ay niyati dukhuuli baa loo jeedaa gelitaankii in la niyeysto fi lxaji xajka la gudagelaya la bilaabayey waa in la niyeysto waa rukun arkaanta ka mida hadduu kaasi maqan yaho inta kaleba la sameeyo waxba kama jiraan inta kale wathaani ka labaad thaaniiha ba ayaa ku fiicnayd alwuquufu waa istaaga bicarafata carafo la istaago macanaa alkaynuunatu fiiha qofku inuu carafo dhexdooda ahaado inuu taagnaada shardi maahe waa rasuulku muxuu yidhi alxaju carafa mucdam alxaj xajka intiisa u weyne u badani waa alwuquuf bicaraf wey istaaga carafo la istaago marka carafa marka la leeyahay waa fii makaanin min carafa meel carafa ka mida carafo waa dhul ballaarhane waay rasuulku muxuu uhi wacarafatu kuluhaa mowqif waqaftuhaa hunaa wacarafatu kuluhaa mowqif warfacuu can baطni curana halkan aanu istaaga u rasuulka carafina waa wada mowqif togaa curana la idhaahdo waa ka masaajidkan masjidu namira la idhahdo carafo ku yaala xagga qiblada ka mara togaasi carafo ka mid maaha kulu goyne kor uga soo baxa buui rasuulku alayh isalaatu wasalaam wlmuraad alwuquuf bicarafa ma waxaa looga jeedaa in la taagnaado maya wuquufka waxaa looga jeedaa xuduuru lmuxrimi qofkii muxrimka ahaa inuu bilxaj xaj ixraamnaa inuu joogo laxdatan wakti inta u yar bacda zawaali shamsi qoraxdu markay suushee duhur soo galo dabadeed yowma carafata maalinka carafa inuu halkaa joogo yaanaa salaada duhur waktigeedu markuu soo galo hal ibi ilbiriqsi ama hal daqiiqo hadduu carafo dhex joogo rukunkaa wuu la yimi lakiin waxay leeyihin shaaficiyadu sunnuhu waa maxay sunnuhu waxa weyaan ilaa gabalku dhacaya inuu joogo culimada qaarkoodna waxay leeyihin maya waa waajib oo gabalku aan dhicin hadduu carafo ka baxo dhiig baa ku waajibaya neef inuu qalo lakin shaaficiyadu waxay leyin waa sunna un marka iyadoo weli gabalku aanu dhicin hadduu carafo ka baxo maalinkaa sagaalaad inuu neef qalaa waa sunna un bay leeyihiin waayo markaa xuduur marka la yidhi ha taagnaado ha fadhiyo ha jiifo carafo ha dhex soconayo waa inuu carafo dhex joogo un qofku saasaa loo jeeda wa huwa yowmu carafa alyowm taasicu waa maalinka sagaalaad ee min dilxija ee bishaa dilxije ka mid a oo ka warrama haddii dadku ay khaldamaanoo maalinka tobnaad ay istaagaan oo bisha bilashadeediibaa xagga horey ka khaldantay oo bishii baa la arki waayey markii dilqacda dhamaatay soddonkii dilqacda la dhamaystiray show maalinkaa lagu waday inuu yahay maalinkii soddonaad ee dilqacda show waa maalinkii koowaad ee dilxija markaa dee waxay noqonaysaa inay maalinkay dadku islaam waa maalinka sagaalaad waa maalinkii ay carafo taagnaayeen inuu maalinka tobnaad noqdo hadduu khaladkaasi dhaco ka warrama way ka gudaysaa arrintaas laakiin hadduu khaladku ka yimi wayaan xagga aragtida bisha lakiin hadday xisaab ku istaageen marka horeba bil ba aanay eegine xisaabta falakiga ay iska xisaabsanayeen tan ay khaldamaanoo maalinka tobnaad ay istaagaan maalinkii sagaalaad dhaafo ka gudi mayso waxaa kaloo shardiya dee inay xujaajtii oo xujaajtii dee ay yihiin ama badankoodii laakiin haddii koox yari xujaajtii oo maalinkii sagaalaad istaagtay ay khilaafeen war dadkani maalinkii sideedaad bay meesha iska taagayin oo maalinkii tobanka lagu waday deetana iyagu ay sagaal tirsadeen oo ay istaageen oo xujaajtii kale saa ay ku khilaafeen kama gudayso ka ansixi mayso bishardi kownilwaaqifi qofka carafo istaagay inuu yahay baa rukunkan shardi u ah ahlan mid ehel u ah lilcibaadati cibaada mid cibaada ehel u ah waa inuu yahay laa muqmaa calayhi mid miyir doorsoon waa inaanu ahayn waay wayastamiru isagoo miyir doorsoon dee qof miyir doorsoon qof cibaado gudan kara maa caqligiisabaa maqan markaa ka gudi maayo wayastamiru waa daaimaya waqtlwuquufi waktigii carafo la istaagi laha ilaa fajri yowmi naxr ilaa maalinka tobnaad waagiis uu ka baryay marka habeenka tobnaad oo dhan waa waqtu liwuquufi carafa qofka habeenka tobnaad wakti kamida carafe ka gaadha qofkaasi waxa weeyaan xajkiisii waa waa u dhamaystiray waman jaءa laylata jamcin qabla طuluuci اfajr waqad waqafa qabla dalika bcarafa faqad adraka اlxaja buuri nebigu qofka musdelifo soo gaadha qofka yimaada habeenka musdelifo waa habeenka tobnaad intaanu waagu baryin oo carafo istaaga xajku u gaadhay buuhi nebigu alayh isalaatu wasalaam wa huwa buu yidhi yowmu naxrigu alcaashiru waa maalinka tobnaad min dilxije ka mida haddii maalinka tobnaad waagiisu beriyo khalaas carafi way ku daysa carafi way ku dhaaftay qofkaas waa qofii carafi dhaaftay wey wathaalidu ka saddexaad ee arkaanta xajka ka midi aawaafu waa awaafka bilbeyti kacbada lagu awaafo marka haddee xajku saddex dawaaf buu leeyahy awaaf alquduum isagaa inoo sheegi doona waa sunni iyo awaaf alwadaac isaguna oo waajibe rukun maaha iyo awaafu lifaada awaaf lxajna waa la idhaahdaa marka awaafka rukunka ahi waa awaafka awaafulifaadaha la idhaha wey ee marka carafo laga soo noqdo la dawaafo walyatawafu bilbeyt alcatiiq waa ka ilahi subxana watacala yiri marka waxaa shardiga dawaafku inuu noqdo toddoba jeer kacbadu inay bidix ka xigto xajarul aswadka inuu ka bilaabo oo aanu meel ka horeysa ka bilaabin meel xanjeeda ka dambeysa inaanu ka bilaabin masaajidka waa inuu ku jiro dawaafku hadduu xaj ku dhex jiro niyo gaara uma baana ama cumro ku dhex jiro lakiin haddii kale uu dawaaf iska madax banaan yahay niyu u baahan yahy waa inaanu wax kale u leexin hadduu marka hore niyadiisu ahayd dawaaf isagoo dawaafka ku dhex jiro uu yihi haddii waan iska daynaya dawaafko nin aan dayn ku lahaabaa meesha ku dhex jire ninkaasaan raadsanaya waddada kasoo dhex qabsanaya dawaafka jiri maayo waa niyadii uu bedelay inuu aahir yahayba iyaduna shardiya xadaulakbar iyo xadaulaqar iyo najaasaba wixii dadka dawaafaya kaga daata meesha ee najaasaha isaga waa laysu cafinaya waayo dee way adagta in la dhaa meeshaas mar walba daahir ahaato qaar bay kaadi ka qubanaysaa qaar ba hadday doonaan saxara ka daadanaysaayo aan xejinahaynba wahaakada waxaa kaloo kamid a cawradu inay asturan tahay marka waa in shuruuddaa la helo dawaaf oo dhan bay shuruud u yihiin waaye wuxuu yidhi aawaafu bilbeyti guriga in lagu wareego sabca awfaatin toddoba wareeg awaat waa jamcu awfa marka waa shuruuddii mid kamid ale ku sheegay inay toddoba jeer uu ku wareegay kacbada jaacilan isagoo ka yeelaya fii awaafi awaafkiisa dhexdiisa albeyta kacbada can yasaari dhinaciisa bidix hadduu maqluub u wareego oo kacbadii xaggaa midig ka xigta uu wareegayo cagsigu u wareegaya wey marka ma asaxaya dawaafkiisu waa inay kacbadu xaggaa bidix ka xigto shardi mubtadian isagoo xaalowiya mid ku bilaabaya bilxajar alaswad meelaan xajarulaswadka in hadduu ka bilaabo loo tirin maayo shawdkaas xajarulaswadka mar kal kale uu soo gaadho ayuunbaa kow looga odhanaya muxaadiyan xaalow yahay mid la siman lahu xajarulaswadka fii muruuri markuu marayo bijamiici badani jirhkiisao dhan kula siman oo isagoo tusaale ahaan jirhkiisa marka la kala qaybiyo qaybi xajarulaswadkii ay dhaaftay oo ay ka horeyso qaybina ay la simantahay hadduu dawaafka bilaabo markaa loo tirin maayo jirhkiisa oo dhami waa inuu la wada siman yahay xajarulaswadka falow badaa hadduu bilaabo dawaafkii bikayri xajari xajarulaswadka meelaan hadduu ku bilaabo lam yuxsab low loo xisaabin maayo shawdkaas albaabka kacbadu ka bilaabay tusaalaha ama xijiru ismaaciil uu ka bilaabo shawdka ama wareeggaa loo xisaabin maayo marka dambe xajarulaswadka uu soo gaadhuunbaa kow looga odhanaya haddii in yar fartaa in laega hadday ka dhiman tahay shawdka wareega lama xisaabinayo waraabicu rukunka afraad ee arkaanta xaja ka midi asacyi waa socodka beyna safa walmarwa safiya marwe inta udhaxaysa la soconayo sacyigu luqada marka laga asal ahaan de waa israac waa degdeg orad degdeg laakiin halkan mutlaqulmashi baa looga jeeda socodun safiya marwe dhexooda waa la soconaya in yaroo waxa weyaan batnulwaadi toga dhexdiisa halkii ahayd hadda tog maahe oo beyn almiileyn alakhdarayn baa la dhaha labada calaamadood ee cagaaran inta udhaxaysa intaasay raggu ordayaan dumarkuna sooday isaga soconayaan sabca maraatin toddoba jeer uu socdo wax yar hadduu ka tago toddobadaas ma ansaxayo wa sharطuhu sacyiga shardigiisu an yabda waa inuu bilaabo fii awali maratin marka u horeysa bisafa waa inuu safo ka bilaabo ilaa iyadu horreysiyey ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaxa caleyh an yatawafa bihim nabiguna alayh isalatu salam wuxuu yihi abdow bima bada'a allahu bihi waxaan ku bilaabaya wuxuu ilahay ku bilaabay manaa safaan ka bilaabay safaanu ka bilaabay oo yaktima uu ku khatimo bilmarwa yacnaa wareega koowaad waa inuu safo ka bilaabo marwana waa inuu ku dhammaado marka mar kasta tiradu ay kala dhiman tahay xagga marwo u socdaa mar kastoo tiradu ay buuxdana xagga safu u socda sidaas si aana hadday noqoto waxbaa khaldame weeye wayuxsabu waa la xisaabinayaa dahaabu tegistiisa min asafa uu ka tago ee ila lmarwati xagga marwo u tago maratan sii socod iyo soo socod la isku dari maayo ile waa tan safuu ka tegayaa marwuu ka tegaya waa kow marwuu ka soo noqday safuu yimi waa laba la odhan maayo sii socod iyo soo socod waa hal mar la isku odhan maayo haddaad saa tira afar iyo toban baad ka dhigaysa wacawduu soo noqoshadiisa minha safa uu ka soo noqdo marwo uu ka soo noqdo ee ilayhi safa uu usoo noqdona maratan ukhraa mar labaad baa la xisaabinaya wasafa safi bilqasri marka la akriyo safa safaa u aan la odhanee safa la idhaahdo طarafu jabali abi qubays buurtii abi qubays la odhan jiray darafkeeda weeyi de hadda dhagaxan yare baa meesha kasii taaltaal wabata dee mar berigii dhaweyda la ballaadhinay aada la isugu khilaafay kutubta badanna laga qoray buurtu ilaa halkeebay ahaan jirtay ba ad la isugu khilaafay buurti hadda ma jirtee dadka aan xajka tegin isaan de anaguba ahaan jirna waxay sawiranayaan safiya marwi laba buuroodoo midna halkan tahay midna halkaa tahay oo la dhex soconaya inay yihiin masaajidkan oo kalea dhex socotaa oo sacyigiia saa leerarka uloo sabadaa lahoo marmarkii yaalla ayaa dhex socota xaggaa safay in yaroo sallaxyo yar ay ka muuqdaan xagga marweyada dee buurta waxba kama muuqdaanba wlmarwatuna bifatxi lmiim calamun waa calaamad ta inaanay buurtaasi jirin bu waktigiisii sheegaya xataa soo markasta cala lmawdici meeshii dusheeda calaamad ah mawdici almacruufi ee laysla yaqaana bimakata maka ku sugnaa waaye wa baqiya waxaa hadhay buu ihi ibnu lqaasim min arkaan ilxaj arkaantii xajka waxaa ka hadhay alxalqu tima xiirashada aw itaqsiiru ama gaaminta timaha haddii la idhaa dee arkaanta ayay ka mid yihiin oo abushujaac isagu waajibaadku ku daray ibnulqaasimna muxuu ku daray labadaas arkaanta koodebaa labadooda saxsan madhab ahaan maaha daliil ahaane in jacalnaa haddaynu ka yeelno kullan mid kastoo minhumaa labadooda ka mida nusukan cibaado waxaa la ysku haystaa qofku markanuu xajka ama cumrada dhammaysto ee uu dhukuranayo ama timaa iska gaabinayo tima xiiristaasi ma cibaadaysiba ah mise waa istibaaxatulmaxduuro tima xiiristii markii hore xaaraanta ka ahayd markuu xaraamnaa ayuunbuu xalaashanaya marka wuxuu le hadaynu idhahno waa cibaado dee markaa rukun bay noqonaysaa wahuwa lmashhuuru waana sida mashhuurka fi lmadhab muctamadka in xalqiga iyo taqsiirku ay yihiin nusuk cibaadayna yihiin oo ay rukunna yihiin fain qulnaa haddaynu dhaahno ina kulan mid kastoo minhumaa labooda ka midi istibaaxatu maxduur weyi waa wax markii hore xaaraan ahaa oo la xalaashanaya un dee qofku markuu xaraamtay laga bilaabo inuu timihiisa gaabiyo wax ka jaro ama uu xiiro xaaraan bay ka haybsama markaa dee abushujaac isagu sidaasuu ku tegay inay tahay istibaaxatu maxduur waana wejhun dee waa qowlun fi lmadhab falaysaa ka mid maa min alarkaani marka haddaynu saan idhaahno wayajibu waxa waajiba taqdiimu lixraami ixraamka in laga hormariyo calaa kuli arkaan arkaanta dhammaanteed arkaantii asaabiqati ee soo horumartay macnaa waa tartiibta ayay culimada qaarkood rukun ka dhigaan oo tartiibu mucdami alarkaan arkaanta badankooda in la tartiibiyo oo dee inuu ixraamku u horeeyo oo dee dawaaf iyo sacyo mid walba inuu ka horeeyo iyadu dee waa shardi wey waayo sidaasoo kale dawaafu ifaaduhu waa inuu ka dambeeyo alwuquuf bicarafi sacyiguna waa inuu ka dambeeyo dawaafulifaadaha waa haddaanu sacyiga raacin dawaafulquduumka dawaafulquduumka markuu sameeyey hadduu sacyi raaciyey hadhow dawaafulifaadaha markuu la yimaado sacyi labaad lagama rabo waanaynu yaro suurayn doonaa bal saddexdan dawaaf iyo cidda laga rabo dawaafulquduumku isagu waa sunni cidda dawaafulquduum laga rabaa waayo waa qofka xaj qura exraaman mufridka ama xaj iyo cumro wada socdo isgudagalay kaasay sunno tahay inuu la yimaado dawaaf sunno idhaa dawaafulquduum maxaa inoo hadhay mutamaticii sooma kii cumraysanayey markuu cumrada ka xalaloobana dhow xaj xidhanayay kaa isaga dawaafka cumrada ayuunbaa dawaafulquduumna u ah dawaafulquduumka lagu sheegayaa waa sida taxiyatulmasjidka oo kale oo iminka qofkii masaajidka soo galay hadduu tusaale ahaan salaaddii faralka ahayd la kulmo oo uu tukado soo iyadun taxiyatulmasjidna u noqon mayso markaa kii mutamatica ahaa ile dawaafkii cumrada laga rabaaye dawaafkaa cumrada ee waajibka ayuunba dawaafulquduumna u noqonaya laakiin labadan kale ile dawaafulcumro lagama rabee maxaa sunno ah dawaaf iska madax bannaanoo la idhaahdo dawaafulquduum inay sameeyaan waa mufridka iyo qaarinka mutamaticana dawaafkiisu waa dawaafu alcumra isagun baana u noqonaya maxay dawaafulquduumna u noqonaya waa taas ayib qofku haddaba haddii uu yahay mutamatic dawaafkiisu waa dawaafkii cumrada sacyiga uu ka dambaysiinayana waa maxay waa sacyigii cumrada marka isaga hadhow maxaa laga rabaa dawaafulifaadaha markuu xarafo ka soo noqdo dawaafulifaadaha iyo sacyi ka dambeeya laga rabaa labadan hore waa labadii cumrada ile xaj iyo cumro kala go-aan buu isagu la imanayahay labadaa dambena waa maxay labadii xajka qofka mufridka ah isaga ila cumro gooniya uu samaynaya ma jirtee maxaa laga rabaa dawaafulquduumku isagu waa sunna waynu sheegnay laakiin dawaafulifaada laga rabaa iyo saci waxaa la mida ka qaarinka oo qaarinku xagga camalka wuxuu la miday mufridka oo cumradiisa xajkay dhex gashayoo cumro gooniya uu samaynaya ma jirto marka isna waa la mid dawaafku samaynaya waa dawaaf maxay quduum oo sunna ah maxaa kaloo laga rabaa dawaafkii iyo sacyigii xajka haddaba qaarinka iyo mufridka laba arrimoodba way u bannaayeen marka sacyiga laga hadlayo markay dawaafulquduumka sameeyaan inay sacyigiina raaciyaan hadday sacyigii qadintaan hadhow markay carafo ka soo noqdaan dawaafkii xajkubaa laga rabaa sacyigoodii waa kuwii qadintay maxaa kaloo u bannaan inay dawaafulquduumka la yimaadaanoo sacyiga ay dib u dhigtaan markaa xajka dawaafkiisa markay la yimaadaan oo dawaafulifaado ah markaasay la imanayaan sacyiga labadaasiba u banaayin wuxuu yihi wa arkaanulcumrati cumrada arkaanteedu halaaatun saddex weeye kamaa fii bacdi nusak sida nusqooyinka qaarkood ku qoran oo fii bacdihaana arbacatu ashyaabaa ku qoran waa afar shay waxay ku xidhan tahay xalqiga iyo taqsiirku mawaajibba mise waa rukn ikhtilaafu nusku taas ku binaysa alixraamu wey waa ixraamashada oo dee niyat dukuul fi nusuka inuu cumradii gudagalay inuu niyeysto wawaafu waa awaafkii cumrada iyo wasaci iyo sacyigii walxalqu aw itaqsiiru timoxiirashada ama gaabinta fi axad ilqowleyn qowlka muctamadkiina waa maxay inay rukun yihiin labadooda inuu midkood rukun yahay cala sabiili badel fi lxaj wa fi lcumra huwa raajixu in timo xiirashada ama timo gaabintu ay rukun tahay baan raajixa buuri si hore bayna soo martay kamaa sabaqa si soo hormartay qariiban mar dhow wa ilaa haddaynan ku socon qowlka raajixa ah falaa yakuunu noqon maayo xalqiga ama taqsiirku min arkaan ilcumra noqon maayo wa waajibaat lxaji xajka waajibaadkiisu hayr alarkaani arkaanta aan ahayni alaaatu ashyaa weeye axaduhaa saddexdaa midkood alxraamu waa exraamashada min almiiqaati laga exraamto barta loo asteeyey laga exraamto marka horena waan idinku sheegay waa kitaabka qura ee shaaficiyadu ay sheegaan arkaan waajibaad iyo sunan kutubta kaleo dhan haddii la marayo tahaaro iyo haddii la marayo salaad iyo haddii la marayo sowm maxay sheegaan furuud iyo sunan lakin halkan maxay sheegaan arkaan waajibaad iyo iyo mustaxabaat oo dee sunantiya ada wuxuu odhanaya bayjuuri halkan wa hada alfarqu khaasu bihada alkitaab kutubta kale oo dhan haddii la sheego waajib rukunkii baa looga jeeda haddii faral la sheego rukunkii baa looga jeeda laakiin kitaab alxaj marka la marayo rukunka iyo waajib kuway kala duwan yihiin cinda shaaficiya soo war cad maaha maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin rukunka xajkiibaa ku xidhan cumradiina arkaanteeday ku xidhanta rukunka laguma kabi karo dhiig iyo xoolo la qalay waa arkaanta salaada oo kale unde adugu mesjudu saawi ay kabaysa soo salaadiiba kuma xidhnaba waajibkana waxaa lagu kabi karaa haddii laga tago waxaa lagu kabi karaa neef la qalo oo haddii qofku inuu neef qalo unbaa waajib ku noqonayse laakiin xajkiisii u buri maayo xajkiisii baatil u noqon maayo marka waajibaadku waa arrimaha in lala yimaada ay waajibtaha lakiin qofku hadduu ka tago xajkii aanu u fasahaadahayn kuwaasaa waajibaad looga jeeda wuxuu hi waa saddex shay marka saddex waa ka badan yihiin laakiin marka sida muctamadka fi lmadhab lagu socdo laakiin isagu dee qaarkood baa hayrulmuctamadka u raacay walihada bay saddex kusoo urureen axadu alixraam waa ixraamashada min almiiqaat ixraamashada lafteedu dee rukun bay ahayd sooma laakiin bartii loo asteeyey qofku inuu ka ixraamto ayaa ayaa waajiba hadduu xaj ama cumro u socdo nebigu muxuu uhi huna lahuna waliman ata calayhina miman araada alxaja aw alcumra bartaasi waa inuu ka ixraamto loo asteeyey hadduu isagoo xaj ama cumro u socdo dhaafo bilaa ixraam waajib waxaa kuwa haddaanu weli dawaaf iyo waxba toona bilaabin inuu dib u soo noqdo hadduu soo noqdo khalaas oo halkii intuu kusoo noqdo uu ka ixraamto waxba laguma laha haddaanu soo noqon ama markuu acmaashii bilaabay kadib uu soo noqdo waxaa ku waajibaya damun dhiig baa ku waajibaya waman taraka nusukan fa calayhi damun sababta uga tega waxay doonaysaa ha noqoto ilow ha noqoto jaali ha noqoto haddii ilow iyo jaali uga taga dee waanu dembaabahayn hadduu ogaan uga tegay isagoo garanayana dee dhaafistaa uu dhaafay miiqaadka ee waajibka uu ka tegey uu ku dembaabaya nacam wuxuu yihi alixraamu ixraamashada min almiiqaati laga ixraamto miiqaadkii asaadiqi ee ku dhaboobaya bizamaaniyi miiqaadka xagga waktiga iyo walmakaaniyi miiqaadka xagga makaanka iyo meesha ah mawaaqiiddu waa laba mawaaqiit zamaaniya waa waktiyo xajka la exraaman karo iyo mawaaqiit makaaniya meelo xajka laga exraaman karo wuxuu ihi fazamaaniyu haddaba miiqaadka xagga zamaanigaahi binisbati lilxaji xajka marka loo eego shawaalun weeye bisha shawaal wa dulqacda iyo bisha dulqacdo dagaalay ka fadhiisan jireen saa ogeed baa dulqacdo loogu bixiyey wa cashru layaalin iyo toban habeenoo min dilxijo ka mida waa taas waa laba bilood iyo toban habeen ayaa xaj la exraamin karaa maalinka ciidulfitriga haddaad xaj ixraamato uu ka ansaxaya lakin de waad iska exraamnaan doontaa ilaa waktigii xajka la acmaashiisa la sameynaya aad gaadhayso ilaa adaa wakti hore isku ixraamteen haddaad mufrid tahay ama qaarin haddii kalena dee intaad iska cumraystaad iska xalaaloobiyo xaj kale waktigiisi baad la sugi doontaa habeenka tobnaad ee bisha dilxijana xaj waa la exraamin karaa laakiin yaa exraaman karaa waxa exraaman karaa qof isla carafaad ka gaari karta ama acmaashi qaar baad samayn karta laakiin adoo hargeysa jooga ka waran habeenkaana diyaaradi aana jirin haddaad exraamato xaj xajkiba wuxuu dhammaanaya adoo waxbaba aan samayn soomaa ma ansaxayo exraamkaas haddaba ka warama waktiyada wakti aan ahayn qofku hadduu xaj exraamto rabadaan buu xaj iska exraamta xaj noqon maayo cumrun buu iska noqonaya ma odhanayo dee mar haddaanu xajka ansixin waxaygu ixraamba maahe suuqaan iska gelaya odhan maayo war wada xraamanta baa la leeyahy ixraamka oradoo cumro kaga bax cumraysaa la leeyahy wa amaa binisbati lilcumrati cumrada marka loo eega miyaa fa jamiicu sanati sanadka oo dhami waktun buu u yahay liixraamihaa waktun weeye liixraamihaa ixraamshadeedu wakti weeye sanadka maalin kasta oo ka mid ah qofku cumro uu ixraaman karaa laakiin dee cumrada xraamashadeedu mararka qaarkood bay qofka mamnuuc ka tahay waa goorma hadduu xajkii dee ku guda jiro hadduu xajkii ku guda jiro maalmihii mino ku jira dee odhan maysid oo weli xajkii baanu kaa dhammaan waan cumraysanaya cumradu markaa mamnuuc bay kaa tahy haddaad cumro ixraamantahay ma odhanaysid haddana mid labaad baan ka dul ixraamanaya haddaad xaj ixraaman tahayna cumro kama dulgelin kartid cinda shaaficiya wuxuu ihi walmiiqaatu miiqaadka almakaaniyu xagga dhulka ahi lilxaji xajka xaalo uu sugan yahay fii xaqi lmuqiim ka ku negi bimakata maka ku negi marka loo eego nafsu makata maka lafteeda wey meelaha xajka laga exraamanaya almawaaqiit almakaaniya baa la dhahda hadduu qofku maka joogo maka ka joogo waxaa la mid a ka meelihii la yidhi ka exraamta xagga maka ka xiga haluu ka exraamanaya halkaa uu joogo hadduu maka joogo maka lafteeda haddii meel maka ka baxsan uu joogo laakiin meelihii la yihi ka exraamta xagga maka ka xigta halkaasuu ka exraamanaya waman kaana duunahuna famahiluu min ahlihi xatى ahlu makata min maka rasuulka alayh الsalatu salam s riwaayad kale fa min xayثu ansha qofku hadduu mawaaqiiddaa xagga maka ka xigo halkaa uu deganye ama uu joogo ka exraamanaya uu ka bilaabayo ilaa reer maka ay maka ka exraamtaan buri rasulka alayh الsalatu slam de waa xajkee la socon makiyan kaana sawax isku mida kaana aya makiyan mid reer maka ah oo maka dadka degan ka mid aw afaaqiyan ama mid jihooyinkaa kale ka yimi ahaya mar hadduu maka joogo xukunka reer maka ayuu bu leeyahy وأmا غayr المقيimi kaan ku nageyn miya bimakata maka mawaaqidoodu way kala duwanta qofka aan maka deganayn miqaadyadii meeli lahi ka exraamtana xagga maka aan ka xigin jihadu ka imanayo ayuu miqaadkiisu ku xidhay famiqaat الmutawajih ka ka yimi min اlmadinati madiine ka yimi madiinadii ashariifati ee sharafta lahayd dulxulayfata wey hadduu xagga madiine ka yimi reer madiinowy ama madiina dee uu sii marayo miiqaadkiisu waa halkee waa dilxulayfa wlmutawaji wa miiqaatlmutawajihi ka ka soo jihaystay min ashaami xagga shaam iyo wa misra xagga masar iyo walmagribi xagga almagrib alcarabi aljuxfat wey waa meesha juxfa la idhaahdo waa qaryo udhexaysa markaa maka iyo madiina waxaa juxfo loo yihi markaa daadkaa qaaday haddana waa laga guureybo meel la gudboonoo raabiq la idhaahdo ayaa laga exraamtaa wlmutawaji miiqaat lmutawajiga kasoo jihaystay miiqaadkiisu min tihaamati lyamani yeman gubankeeda tihaama haddaad maqasho waa guban najdina waa oogo markaa yemani maxay leedahay guban iyo oogo kay ka yimi yaman gubankeeda miiqaadkiisu yelamlam weeye ka oogadeeda ka yimi u inoo soo socdaay wlmutawaji wa miiqaatlmutawajiga kasoo jihaystay min najdin min najdi xijaas dhulkaa xijaas la idhaahdo oogadiisa iyo wa najdilyamani yeman oogadeeda qarnun weeye oo meeshaa la idhaahdo qarn qarnigu markaa waa qarnu manaasil iyo qarnu thacaalib iyobaa la idhahdaa marka waa buur laba maalin socod u jirta maka marka xijaasna waa maka iyo madiine iyo طaaif iyo jide iyo yamaamo iyo dhulkaasa xijaas la hahda wlmutawaji miqaatlmutawajihi kasoo jihaystay min almashriqi xagga bariga qorax ka soo baxa waa dee ciraaq iyo dhulkaas daatu cirqin meesha daatu cirqin la hah weeye miiqaadkiisu wthaani ka labaade min waajibaati اlxaji xajka waajibaadkiisa kamidi ramyuljimaari jamradihii tuurashadooda wey dhagax tuurkooda jamradihii athalaatha ee saddexdaa marka dee hadalkiisa waxaa ka muuqata in marka u horeysaba saddexdaba lagu bilaabayo jamradaha saddexdaba waxaa la tuurtaa ayaamu tashriiqa maalin koobiyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo saddexiyo tobnaad qofka aan tacajulin aan degdegin laakiin maalinka tobnaad jamratu alcaqaba ama jamratu lkubraa ayuunbaa dhagax tuurka lagu sameeya ta xagga maka u xigtaa marka xagga mino laga yimaado ta maka u xigta waaye yebda wuu ku bilaabaya waa goorma waa saddex maalmooda dambe bilkubra taweyn buu ku bilaabaya uma alwusطaa buu ku xigsiinaya uma jamrat اlcaqaba iminka hadalkan waxaa ku waxaa ku jira waxa weeyaan nooc isweydaana baa ku jira saddexdaa maalmood ta lagu bilaabaya waa asuqra wata xagga mino xigta masjidu khayf deetana ta dhexe uma jamrat اlcaqaba laakiin isagu jamrat lcaqabahaasaa jamrat lkubraana la idhaahdaa laakiin kitaabku alkubra wuxuu ula baxay ta ku xigta xagga mino xigta marka xagga tartiibta waa sidii uun saddex maalmoodta xagga mino u xigta laga soo bilaabaya ta dhexe deetana xagga makata u xigta laakiin sida loo yaqaano waxay ta xagga mino u xigta asuqra baa la idhaha alwusطa baa ku xigta alkubra ama jamrat اlcaqabo ta xagga mino u xigta ayaa ku xigta wayamri waa tuurayaa kula jamratin jamre kaste bisabci xasayaatin buu ku tuuraya toddoba qororux waaxidatan yarmi wuu tuuraya waaxidatan mid bacda waaxidatan mid dabadeed macnaha mid mid waaxidatan xaalo ay tahay mid bacda waaxidatan mid kala dabadeed manaa midhmidh buu tuuraya falow ramaa hadduu tuuro xasaatayni laba qurux dufcatan waaxida hal mar dafcatan waaxida hal mar xusibat waaxida mid qurun baa loo xisaabinaya walow ramaa hadduu tuuro xasaatan waaxida hal qururux uu tuuro sabca maraad toddoba jeer kafaa ku filan wayushtarad waxaa la shardiyaa kownulmarmiyi ka la tuurayo bihi isaga xajaran dhagax inuu yahay falaa yakfi kuma filla khayruu waxaan dhagax ahayn ka lulu'in oo kale iyo wajafsin nuurad waxaas geli maayo marka ramyuljamaraat waajibaadka ayuu ka mid yahay maalinka tobnaad jamratulcaqaba oo qura la tuuranayo iyo labada maalmoode ku xiga iyo maalinka saddexe tobnaad qofka aan tegin maalinka labiy tobnaad markuu tuurto mina aan ka bixine gabolku aan ugu dhicin faman tacajala fii yowmeyni falaa ifma caley baa ka ihi ilahi subxana wa tacala marka shuruudda maxaa ka mid a waxaa la tuuraya in toddoba dhagax noqdaan ko hadduu lix tuuro ka gudi mayso waaxidatan bacda waaxida waa inuu midhmidh u tuuro hadduu toddobadaba hal mar wada tuuro waa dhagax qurun buu tuuray boqol midh hadduu hal mar ku tuuro waa dhagax qurun waa inuu midhmidh u tuuro waa inuu ramyi sameeyo tuuris dee gacanta uu sidaa yidhaahdo hadduu laakiin saa u dhigo xawdka darka loo sameeye ee tiirkuna ku dhexeey hadduu saa iska u dhigo ma saasun ugu shubo waxaasi ramyi maaha tuuris baa la rabaa tuuriyo waaye wuxuu ihi walow ramaa xasaatan waaxidatan sabca maraatin kafaa dhagaxda dhagaxaantani mustacmal ma noqoto waxba dhagaxa buu ku tuuray way ku dhacday maray ku dhacday meesha ayay debadda u soo booday mar labaad buu qaadan karaa ku celin karaa toddobada jeer ba hadduu debadda ka helo iyaduu buu ku ceshin karaa buu kuleeyay mustacmal ka noqon mayso mar hadday debadda usoo baxday waxaa kaloo shardiya waxaa la tuuraya waa inuu dhagax yahay waxaan dhagaxayn hadduu ku tuura dad baa kaba ku tuura ama dee dad baa haysta meesha inuu shaydaan fadhiyo ha asalka dee shaydaan baa halkaa nebi ibraahim u fadhiistay oo ku shiiday laakiin dee nebi ibraahim markuu shiidayba shaydaanku wuu iskaga kacay halkii ma fadhiyo dee shaydaanka iminka cibaada isu rogtay ilaahay subxana wa tacala lagu caabudayo walihaada rasuulku u diiday wax waaweyn in lagu turo dhagaxan waaweyn iyo waxaas oo bimili haada farmu wa iyaakum walguluwa dhagaxan markaa dee dhagax finiinka laaleeg ayuu rasuulku sacabkiisa saa u saaray warkaasoo kale ku tuura oo talaxtagga iska ilaaliya buui talaxtag waa inaad kaba ku tuurto sida dadka qaarkood sameeyaan dallaayad inaad dhagaxo waaweyn ku tuurto wuxu uhi wathaaliu waajibka saddexaad alxalqu weeya aw itaqsiiru waa time xiiris ama gaabin walafdalu lirajuli ninka waxaa u wanaagsan alxalqu walilmarati gabadhana ataqsiiru gaabin wa aqalu lxalqi xiirista inta ugu yari wtaqsiiri wa aqalu xalqi xalqiga halkan wuxuu ga jeedaa wax gaabintiina ay hoos imanayso isaalatu halaaثi shacaraatin saddex tin suulintood min ara'si madaxa laga suuliyo xalqan looga suuliyo xiiris ahaan aw taqsiiran ama gaabin ahaan looga suuliyo ha sida lagaga suuliya ha noqoto dee in la xiro gunta laga maray saddexdaa tin ama ha noqoto in la gaabiyey aw natfan ama rifid lagaga suuliyo aw xraaqan ama gubis intaad wallaaca qaadatayba saddex tin gubtay aw qasan ama qusayn wamanka laa shacra wax timi biraasi madaxiisa aanay ku sugnayn isanulla waxaa loo suneeyaa imraan lmuusa makiinada inuu mariyo caleyhi madaxa inuu dul mariyo walaa yaquumu geli maayo oo buuxin maayo shacru hayri raasi madaxa meelaana intimaa ku yaala min alixyatiha min shacri lixya timi garhka iyo wahayriha maqaama shacri raasi halkii timaha madaxa geli maayo uma buuxin karo garhkaygan wax ka jarayo dabadeedaan tima ka jaray waxaas waxba meel kuu geli maayaan buu ku leeyahy timaha madaxaa la rabaa ilaahi subxana wa tacaala muxuu ihi muxalliqiina ru'uusakum ay shacra ru'uusikum marka hadda la soco xalqiga iyo taqsiirka maxaa hore inoo soo martay sida muctamadka inay yihiin rukun fi lxaji wa fi lcumra halkana muxuu ku daray abushujac isagu marka horeba arkaanta kumuu darina isagu wuxuu ku daray waajibaadka ayuu ku daray xagga daliil ahaana maaha madhab ahaane qowlka abishujaac baa sawaabka u dhow intimaa in la gaabiyo in la xiro waajib unay tahay oo aanay rukun ahayn marka intee ileeg marka la xiro saddex tin waayo jamaca ru'uusakum shacra marka jamacaasi dee jamac inta u yar waa imise waa saddex marka saddex hadduu jaro khalaas waa ku filanta bay leeyihin siduu u jaray siday doonaysaa noqoto ha xiiro ha gaabiyo ha rifo ha gubo isagay u taalla timo kalena ma geli karaan timaha madaxa meeshooda ma geli karaan timo kale والله أعلم وأحكى بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا